warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
iyo labaatankii saaca ee ugu dambeeyey magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay waxaa ku soconayay howlo guud ahaan lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada baydhabo tan iyo waxay ka dambeeyey gelankii dambe ee shalay xili dil loo geystay taliy ku-xigeenkii saldhigga magaalada baydhabo howlgallada magaalada baydhabo habeennimadii xalay ilaa iyo saakaysa ku soconayeen ayaa la arkayay gawaarida gaashaaman ee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska milatariga iyo nabad sugidda oo gaafudeedayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay xaafadaha magaalada baydhabo ayaa saar aroortii lagu arkayay gawaarida ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo qaar ka mid ah xaafadaha ay guri guri u daarayeen waxaana howlgalladaasi xilligii ay soconayeen lagu soo qabtay rag fara badan kuwa oo weli saxaafadda aan loo shaacin laamaha ammaanka ee magaalada baydhabo oo qadka taleefonka warbaahinta dalkan aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan oo ay sheegeen in saacadaha nagu soo ah in ay ka hadli doonaan xaaladda amniga iyo sida howlgalladu ay u sameynayaan ciidamada dowladda soomaaliya howlgalladan ayaa la tarsiya in ay ku soo biiraan ciidamada midooda africa ee amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya ee ku sugan gudaha magaalada baydhabo si sare looga qaado howlgalladaasi korneel maxamed abdiraxmaan aadan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka baay oo qadka taleefonka warbaahinta dalkan aan kula xiriiray ayaa hoosta ka xariiqay in howlgalladu ay yihiin kuwo guud ahaanba lagu bartilmaameysanayo xarakada al-shabaab islamaraxantaasna uu sheegay in howlgalladu ciidamada dowladda ay ku soo qorteen rag al-shabaab la xiriirinayo sida uu hadalku u dhigay inkastoo ay ahaataba waa howlgalkii ugu ballaarnaa ee magaalada baydhabo lagu sameeyo waxa uuna ku soo aadaya xilli gelinkii dambe ee shalay shirkaad sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya lagu dilay kasmaha magaalada baydhabo